Culimada magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa si adag uga hadlay dhibaatada ka dhalan karta salaad la'aanta iyagoo bulshada ku nool magaalada iyo nawaaxigeeda ugu baaqay inay ku dadaalaan gudashada waajibaadka salaada shanta waqti. Sheekh Maxamed Faarax oo ka mid ah culimada magaalada Jowhar ayaa tilmaamay in salaad la'aantu ay horseedo qalbi adkaanshiyo burbur xagga dhaqlaaqda ah.
salaada mid maqlayso saarku salaad waa iska fogeeyaa ilaah baa iska fogeeyey nabi maxamed baa fogeeyey diinta islaamka meel ay ku soo dhaweysay saarku salaad ma jirto adi maxaa saarku salaad kusoo dhaweysadiima saarku salaad maxaa wax usiini saarku salaad maxaa saaxiib aada dhiganaysaa nin salaad dukanaynin iyo naag salaad dukanayninbo labadooda ballo ma dawaado waa la iska ilaaliyaa adamaanka haddii salaad dukanaynin ciidan khatarteeda leedaho maadaama naalaha raashiinka ay kariyaan oo jikadii ay galaan raashiinkii xataa bara kama yeelanayo naagta arkusalaad ee raashiin ay karistay raashiinkaas baraka xataa ma yeelanayo taarkusalaadki marka walaalayaal aakhir zamaanka dad taarkusalaad ee baa badanaya baayo taarkusalaad oo salaad dukadiyi ayaa badanaya waana la arkay hadda oo taarusalaadkaa badan ayaa magaaladii ku badan taarusalaadkii ayaa buuxa marka maadaama taarusalaadkii oo sidas uu badan yahay salaadii la dayacay salaadii laga tagay salaadii aan la dukanayni wallahi dhimashaa ka dambaysa adduunyadan waa la dhimana adduunyadan daar oo iska joogaayo iska joog lagu dhahay maaha adduunyadan qiimo badan ma laha adduunyada qiimo badan ma laha adduunyada waa meel lagu gaboobo waayo meel lagu gaajoodo waayo meel lagu xanuunsado waayo meel lagu dhinto waayo aakhira aan oolin ayaa adduunyada taalo adduunyada waa lagu gaboobaa qofkii dhallinyarada ahaa muddo kadib waxaa arkaysaa qofkii oo duquubay oo waayeel noqday oo ninkii ma aadhaysid oo dhalinyarada ahaa oo kusoo dilbilaalayay muddo kadib waxaa arkaysaa asigoo waayeel noqday oo iska duqoobay oo maaragtaa dadkii oo maaragtaa oo iska aabbo oo iska dhahay ayaad arkaysaa wujida sidoo kale adduunyada waa meel lagu gawoobo waayo gawowgaas ayaa adduunyada waa meel lagu qaajoodo waayo qaajaa taalo aakhiro culimada magaalada jowhar ayaa wada dadaalo bulshada lagu wacyigelinayo salaad la-aanta